haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaa waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in cillad farsamo aawadeed aanaan idiin soo gudbin karin barnaamijkii toddobaadkan aanu idinku talagalnay kaasi oo aad dhegaysan doontaan toddobaadka dambe haddii allah awoodda la ogolaado haatanse nala dhegaysta barnaamijku celisa waa kan axmed faarax cali idaajaa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda qarnigii labaatanaad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen waxay lahaayeen qaar lagu liibaanay sida horumarka xagga sayniska iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin soomaalidu waxay ku jirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay markaas baa hal abuurkeedu qaybo maansadiisa ka mida wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey siday isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaamooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan kow iyo labaatanaad shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka covid sagaal iyo toban loo bixiyey ee isagu uu sababo kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin siduu hidduhu ahaana haddiiba hal abuurka soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarabtarab ugu laynayo waxaa haddaba dhawaani soo gaadhay gabay iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuroo la kala yidhaahdo maxamuud maxamed adar oo gabayga tiriyey iyo maxamuud xasan farooley oo isna guurowga tiriyey kolka intaan gabayga dib u dhigto aan toddobaadkan guurowga maxamuud xasan idinku jalbeebiyo soona hormariya su-aasha ah maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin haddaan soo koobo marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbeddelin halka gabaygu ka leeyahay dhowr kala duwan marka labaad ninka guurowga tiriya gabyaal lama yidhaahdee laashin baa lagu magacaabaa marka saddexaad dhulka soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay gaar ahaan ceeldheer ilaa banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan marka afraad tixda guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meelis oo shirib ah iyo cayaar isla magacaasi leh oo la socota qayb tixda ka mida markuu dhammeeyana laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya gabayguse hadduu dhammaado hoolis iyo jaantoona ma laha marka shanaad luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayey hooyaalayey hooyaalayey hooye guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meeliska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo haddana waxaa jira laba shardi oo maanso walba aan looga maarmin sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan maxaa yeelay iyaga la-aantood tix magaca maanso u qalmi kartaa ma jirto guurowga maxamuud xasan farooley haddaan u soo noqdo wuxuu laashinku ku bilaabayaa sida cudurka covid sagaal iyo toban uu dunida ugu soo kadiyey sida deg dega ee uu dadka u baabi'inayo sida uu yahay wax hor leh oo aan hore loo aqoon jirin lala mid ahayn koleerihii iyo kuududiyihii markii waa la joogaba degaamada soomaalida ka dhex dilaaci jiray iyo cudurkaasi siduu bulshooyinka caalamka teedka u kala dhex dhigay wuxuu kaloo laashinku taxayaa waxyaabo uu cudurkaani kaga duwan yahay kuwii hore ee soomaalidu ay tiqiin waxaana ka mid ah ruuxa uu ku dhaco qur-aan lama saaro wadaadadii isagaoo kale loogu yeeli jiray oo diiday inay soo ag joogsadaan si aysan xanuunka uga qaadin iyo isagoo ah xanuun aan loo hayn daawo loo cuno iyo shaqaale caafimaad oo inta loola cararo wax ka qaban kara wuxuu yidhi adduunyada wax soo koobay maleh kenya haddaad joogto cudurkoobahoo soo kordho oo weliba kaa yaabsha ood ka saynin weligaana arag waad la kulantaahe fayrus koonkii loo kala xidhe ee laysu kici waayey oo kadeedaha yimid dadkiina waa ku keliyaahee konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haya kaloolihii ku dhici jiray bulshada kenya haddaan joogno amba sidii kuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani hadduu covid nineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxauu ka dhigay kaafiyo kala dheeli karinkay waxuu kuu qoro yaa lala kulmayaah kurbo kale waxay tahay qofta uu eebba kulansiiyo kaaf iyo qur-aanka iyo wardiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo hay jiray oo lagu kalsoonaayo kundhaq iyo kutaabtii dugsiga waa la kala deeyey culimmadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii wax daaweyn jirana loola kici maayo naftu waxay ku kuurkuursatiyo ma laha kaalmaati kariinkay wuxuu kuu qoraa lala kulmayaa
adduunyada wax soo koobay malekina haddaad joogto cudur kooba hoo soo kordhayo weliba kaayaabsho ood ka saynin weligaana arag waa la kulantaahe fayris koonkii loo kala xidhay leesu kici waayey oo kadeedahaa yimid dadkina waa ku kediyaahe konton iyo ka badan maalintiiba kalow ka sii haya kala horii ku dhici jiray bulshada kina haddaan joogno amba sidii kaduudiya ma ahan kiiska cudurkaani hadduu covid nineteen yimiday waa la kala haaday adduunyadii kurteed waxuu ka dhigay kaafya kala dheeri kariinkeey waxuu kuu qora kariinkay waxau kuu qoraa lala kulmaayaahe kurba kale waxay tahay qoftou eebba kula siiya kaafiyaha qur-aanka iyo wirdiga laguma kaalmeeyo wadaadadii kor loo haajiroo lagu kalsoonaayo kundhaqiyo kutaabtiyo dugsigii waa la kala deeyey culummadii kalaan igu tuf iyo kulankii waa diiday kaadiradii waxdaawey jirana loola kici maayo nafta waxay ku kuurkuursatay malaha kaalmaati dowladii wax kayday jiro naga kufroonaayo warshadaha kaniiniga lahay aaba kari waayey uyuu kaa karaan tiil ku jira kaydna uma yaallo kariinkeey waxuu kuu qoraa lala kulmaaya mar kale raashin maxamuud wuxuu ina dareensiinayaa sida cudurkan maare loogu laayahay ee aanu u kala soocayn ummadaha aqoonta iyo hodantooyada ku dhaata iyo kuwa aqoondarrada la ildaran ee saboolka ah markaas buu leeyahay haddiiba kuwii horumaray iyo madaxdoodii cabsi awgeed ay aqallada ku oodan yihiin maxaad moodaa soomaalida ay colaaduhu halaakeeyeen ee haddana ka dhagala talooyinka shaqaalaha caafimaadku ay ka bixinayaan halista uu cudurkani xambaarsan yahay dabadeedna inta duceeyo ayuu eebbe ka baryayaa in covid sagaal iyo toban uu dhulka soomaalida meel aan ahayn u warfiyo ugu dambaystana wuxuu tehla kusoo gebagabaynayaa meel sirib ah oo uu dadweynaha ku siinayo beryahan talooyinka ay takhtarradu ku celceliyaan middood oo ah in la kala fogaado oo inta fayrusku wareegayo aan la isu soo dhowaan wuxuu yidhi karoonahayo soomaalidan wada kabaabiyaysan ee kuftayo colaadaha ku jabay welina kooraysan uyuu koonka soo kaban haddow kani ku sii faafo wacyigelintana ay kooban tahay waa kabaalbirane ilaahow adaa kaamileh kaliyo hooweyn adigaana kaalmay karoon kaa codsanayaahe karinkayna meelaan ahayn koorta uga yeeri kariinkey waxuu kuu qoraa lala kulmaaya wuhu kuligiin karoona fayrisa kee kala fogaada kuligin karoona fayrisa kece kala fogaada kuligin karoona fayrisa kece ar kala fogaada dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo